wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daahfurtay tobabar ku saabsan doorka bulshada ay ka qaadan karaan dhismaha golayaasha deegaanka tobabarkan ayaa waxaa ka qayb galaya dad laga soo kala xulay deegaanada goobweyn iyo cabdalla biroole ee gobolka jubbada hoose si faham badan ugu qaataan ahamiyadda uu leeyahay golaha deegaanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cali carays xasan oo dahafuray tobabarka ayaa ka warbixiyey muhiimadda golaha deegaanka oo u leeyahay bulshada maxay faa'iido ahoo ay mujtamaca u leeyihiin waxaas casharadaas baad ku qaadan doontaan oo ay howlwadeenada wasaaraddu bixin doonaan waxaa waaye nidaamka dowliga ah ee aan qaadanay dalkan horey ugama jiri jirin dalkan dowlad dhexe oo xoog badan oo iyadu maamusho dalka oo dhan baanu ku soo dhisnay arrintaa marka dee burbur baa ka dambeeyey waxay dadka soomaaliyeed garowsadeen oo ay qaateen si dalka burbur dambena uusan ugu dhicin dadweynuhuna ay u helaan adeeg rasmi ah oo bulsho taladana ay gacantooda u gasho in nidaamkan federaalka ah la qato nidaamkan federaalka ah waa saddex dowladood oo isdaba taalo dowladda dhexe dalka way ka jirtaa in muddo-aba dowlad goboleedyadu way samaysmeen oo dee hadda waa tan aanu maaragtay inaan kulanno iyo suuro gelisay ee gobolka annaga ka jirto dowladaha hoose oo ah xidhidadii dowladnimada soomaaliya waxaa waaye geed baa lagu tilmaamaa geedka waxaa hayo waa xidhidada geedku markuu xidhido intuu yeesho xidhidadiisu ay aasmaan oo adkaadaan ayuu taabo galaa inta uusan xididadiisu dhulka aysan gelin geedku dee waa geed yar oo dabayl yari ay ridi karto waxaa waaye dowladaha hoose waa xididada dowladda federaalka waa awooddii dadka dowladaha hoose waxay la nool yihiin oy ku dhex jiraan kana imaan hayaan bulshadii wax kor oga imaan haya ma jiro bulshadii baa waxay samaysanaysaa sidai ay u noolaan lahayd degmooyinka kuma koobnaan doonto waxaa waaye degmada kismaayo markii dowladdeeda hoos golaheeda deegaanka la dhiso wuxuu ka dhismahayaa inta torotoriga ah ee ay degmadani ka kooban tahay dhinacan waa buulguduud halkan waxaa waaye meesha la yidhaahdo janaac abdalle halkan waa ilaa buulo xaaji intaa dadka ku nool baa waxay iska soo dooranhayaan golohii deegaanka golaha ay soo doortaan baa ninkii dowladda hoose madaxda ka noqon lahaa maayarkii dooranhayo tuulo walbana waxay lahaanaysaa gole u gaar ah oo baahidooda ka warqabo oo soo gudbiyo waxay degmada iyo dadku awood u yeelanhayaan inay ayagu baahidooda sheegtaan meeshii dowladda dhexe dowlad goboleedku ay ka hadli lahayd oo ay dhihi lahayd meeshaa ceel baa loo rabaa meeshaa waxaa loo rabaa iskuol meeshaa waxaa loo rabaa isbitaal meesha saasaa loo rabaa meeshay dhihi lahaayeen ayagaa degmadu waxeeda dooranayso